ra-iisul wasaare xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa dhagax dhigay mashruuca dib u dhiska tuulada ciyaaraha ee stadiumka muqdisho sida uu sheegay dhismaha mashruucan waxa uu qayb weyn ka qaadanayaa dadaalada xukuumadda ra-iisul wasaaraha ee horumarinta isboortiska iyo dhallinyarada soomaaliyeed qaybaha dib u dhiska lagu sameynaya garoonka ee la dhagax dhiga ayaa ka kooban dayactirka garoonka kubadda cagta dib u dhiska qaybta kubadda kolayga dabaasha orodka iyo qaybo kaleeto waxaana maal gashanaya shirkad ay leeyihiin dhallinyaro soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa xusay in dib u dhiska tuulada ciyaaraha ay qayb weyn ka qaadan doonto horumarka dalka bilicda caasimadda islamarkaana ay xoojinayso shaqo abuurka dhallinyarada dhaqaalaha dalxiiska isagoona u mahad celiya wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha dadaalkeeda ku aadan ee la xidhiidha horumarinta isboortska dalka waa maalin kale oo muhiim u ah shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer banaadin waa maalin kale oo muujinaysa horumarka iyo nabadda ay ku tallaabsatay caasimadeennu waa maalin kale oo muujinaysa iskutashiga iyo waxqabsiga dadka soomaaliyeed bay ahayd madaraad bay ahayd markii aan sida guddoomiyuhu sheegay aan soo dhagax dhigaynay laamiyada waaweyn ee ka hirgalay caasimadda kuwo cusub iyo kuwo la dayactiray intaba maantana waxaan u joognaa dhismaha in dib loo habeeyo loo dayactiro loo dhiso tuuladii cayaaraha ee stadium maqdisho waa horumar aad iyo aad u weyn annagu ka xukuumad ahaan xukuumadda dan qaran qorshayaasheeda waaweyn waxaa ka mid ah horumarinta dhallinyarada soomaaliyeed iyo horumarinta isboortska soomaaliyeed ayaa ka mid ah annagoo markii horeba qorshayaasheeda ay ku jirtay waxaa si weyn noogu dhiirigeliyey tartankii cayaaraha kubadda cagta ee waaga dhoweyd ku dhex maray dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir stadium kenan waxaa noo muuqatay heerka xiisaha iyo xamaasadda ay u qabaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyaradu cayaaraha taasi waxay abuurtay dareen ah inay laga maarmaan tahay in dhallinyarada soomaaliyeed loo horumariyo adeegyadii aasaasiga ahaa ee ay ku horumarin lahaayeen hibada ilaahay siiyey iyo hibadooda gaar ahaan dhinaca isboortska waxaa kale oo imaan doonta haddii ilaha idhahdo laga faa'iidayaa bilicdii caasimadda oo iyaduna oo bilmi doonta haddii ilaha idhahdo waxaa la bili doonaa bilicdii caasimadda oo dhismaha dhismayaalkan faraha badan oo aad ka u qurqurux badan ayaa si fiican oo qurux badan loo dhisi doonaa haddii ilaha idhahdo waxaa la dhisi doonaa huteello iyo goobo dalxiis oo ay ku dalxiisaan oo qanciya dadka soomaaliyeed iyo martida caalamka inooga iman doonta intaba haddii ilaha idhahdo tartankii dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee sanadkan ka dhacay garoonka ayaa muujinaya xiisaha bulshada ay u qabaan isboortiska taas oo dowladda ku dhiirigelisay inay dhammaystirta qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay garoonka si loo soo celiyo qaybihii kala duwanaa ee ka maqnaa tartanka tani waxay fursad siinaysaa dhallinyarada leh xirfadaha kala duwan ee ciyaaraha kubadda cagta iyo weliba qaybaha kala duwan ee isboortiska